isagoo u waramayay warbaahinta wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo axmed macalin fiqi ayaa shaaca ka qaaday oo guul ku tilmaamay heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladda xabashida itoobiya u ogolaadeen qaybo badan oo ka mid ah badda soomaaliya wuxuu sheegay in soomaalidu ahaayeen dadka kulleetiga lagu dhegay shaatigana lala qabsaday sidaasoo ay tahayna dulqaad muujiyeen sidaasina lagu xalliyey khilaafka kala dhexeeyay itoobiya wuxuu liiday dadka ku doodayay inay marnaba habbooneen in itoobiya lala fadhiisto inta ay ka noqonayso heshiiskii xaaraanta ah ay la gashay maamulka la baxay somalilan runtii waxay ku soo aaday iyadoo aan xallinnay oo dulqaadka soomaaliya lagu xalliyay aan dhihi karnaa arrintii nagala dhexaysa itoobiya dulqaadka soomaaliya lagu xalliyey waxaa lagu xalliyey maaragtay xigmadda soomaalida waayo dadka shaatigooda lagu qabsaday oo halkaa kalarkaa lagu dhegay cunaha la qabtay annaga ahayn soomaali ba ahayd dadka dhulkoodii lagu qabsada baddoodii lagu qabsaday annaga ahayn xikmad baa looga gudbay taasi waxay ka markhaati kacaysaa majuratiga nin baa wuxuu yidhi ama dad badan baa waxay nagu eedeeyaan soomaaliya go'aan waxay gaartay inaan lala fadhiisan etoobiya maxaa loola fadhiistay waa caqligii soomaalidu budka iska wadan jiray waay war haddaan lala fadhiisan miyaa hadda guusha la keena la keeni lahaa hadalkan ka soo baxay fiqi ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan shir saddex geesood ah oo ka dhacay magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga kaasoo ay ku kulmeen dowladda federaalka iyo xabashida ayna garwadeen ka ahayd dowladda turkiga